بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة كذاك بعد جهة بالقربى تنال فيما رجعوه حجبا وكل مدن لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كامولا هل كاسبة ينوشوكتي oo naadimku uu inoo soo tilmaamay u dambayntii ayeeyooyinkii ayeeyooyinkii oo uu yidhi waxa weeye ayeeyada xagga aabbe ama awow wax dhexlayaba ku timi dhaxal inay leedahay inoo ishaaray iyo ta xagga hooyo ayeeyada kelmad kooban markaynu ka nidhaahno hooyada iyo hooyadeed oo bimaxdil inaad ah dhadig badhax tiran ku soconaysa hooyo hooyadeed hooyadeed hooyadeed meeshay doontaa gaadh oo aan soo oodnay inay wax dhexlayso waa biijmaaci ahlilcilmi dhammaan ahlulcilmigu waa isla ogolyihin ayeeyo labaadoo dhinacaa ka imanaysaana ma jirto xagga hooyo ayeeyo kaloo ka imanaysaana ma jirto aan ta ahayn bishardi waa bimaxdil inaath waa dhadig badhax tiran waa inaan wax labahi dhex gelin oo meesha waa inaanay soo bixin markaa jaddo ku soo dhowaatay bijaddin laa yarith ayeeye ku soo dhowaatay awow aan dhaxal lahayn waa inaanu meesha soo gelin marka hooyo hooyadeed oo bimaxdil inaatha biijmaci ahlilcilmi dhaxal bay leedahay hal ayeeyuun baana dhinacaa ka timaadday ayeeye labaad kama timaado dhinaca aabbe aabbe hooyadii hooyadeed hooyadeed intay doontoba kor ha u baxdo iyadana bimaxdil inaaf dhadig badhax tiran markay ku soo dhowaato oo awo aabbaha mooyaane isagu lambarkowda taagan mooyaane wax kale aanay soo dhexgelin oo labahi ee ay dhadig badhax tiran tahay iyaduna inay dhaxal leedahay waa biijmaaci ahlilcilmi laba iskuma hayso halkaa marka laga gudbo khilaaf baa gelaya awowyada hooyooyinkood wax ma dhaxlayaan khilaaf baa gelaya masalan afarta madhab ee macruufka ah maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin ayeeyo damba wax dhaxashaa ma jirto waa labadaasu labadaa aynu ku ijmaacsannahay arrinta ha loo daayo madhabka xanaabiladu isaguna midh labaad buu ku daraya oo dhinacan ka imanaysa oo wuxuu leeyahay aabbaha aabbihii haddii si kalena loo yahdo jadka saxiixa ah ee koobaad jadka saxiixa ah ee koobaad oo aabbaha aabbihii ah islaanta dhashay oo iyaduna dhadig badhax tiran meeshay doonaysaa ku gaadhay aan soo oodnayn bimaxdil inaaf taasna ha lagu dara buu leeyahy aabbe hooyadii hooyadii hooyadii meeshay doontaa gaadho awowga hooyadii hooyadii meeshay rabtaa gaadho saddexdaa xanaabiladuna ha laga dhigay leeda oo ha la yidhaahdo saddexdaa ayeeyaa wax dhaxasha waanay dhici kartaa hal mar inay isu wada yimaadaan oo midba dee derajuunbaad kor u kacaysaa hooyadaa hooyadeed halka ayeeyadu ka ahayd hooyadeed baad odhanaysaa oo hal derajaad kor u kacaysa ta aabbana sidaa si leeg baad hal deraja kor u kacaysa aabbe hooyadii hooyadeed ta labaad baad ka dhigaysa waa ayada labaad awowgana hooyadii ruma baad ka dhigaysaa oo iyaduna dhinaca kale ka noqonaysaa ayaydaa labaad saddexdaas waa sinmaya iyaguna waxay leeyihiin saddex wax ka badan oo isu yimaada ma jira ee ayeeyadaa ha lagu daro oo meesha ha la yidhaahdo ayeeyooyin inta u badanay isu timaadaa waa saddex amaa madhabka shaaficiyada iyo xanafiyada iyo muxaqiqiinta ahlulcilmiga badidooda oo madhab lmuxaqiqiin la odhan karo waxay ku tageen maya ayeeyo kasta oo ku soo dhowaatay awow wax dhexlaya oo dhaxal leh awow wax dhexlaya ayeeyo kastaoo madaxiisa ku timi dhaxal bay leedahay aabbahaa hooyadii awowgaa hooyadii awowgaaga kale hooyadii mid kastabana bimaxdil inaaf marka waxay yidhahdeen cimrigu hadduu ku simo dee cimri baaban inta badan ku simayne toban ayeeye iyo ka badan inay isu yimaadaan dhibaata kuma jirto mar hadday derajada ka sinmaan waqad tasaawayna min aljihaati hadday ka sinmaan dhib kuma jiro inay isu yimaadaan oo la yidhaahdo intaasoo ayeeyaa isu yimi oo masalan ayeeyadii tobnaad haddii la yidhaahdo ayaa weeyaan dee dhinac kasta ayeeyadii tobnaad hadday timaado ile cimri baan ku simaynay dee dhibaata kuma jirto markaa ma soo oodna bay yaahdeen intaa markaynu fahanno ayeeye kastaa ta ay waxa weeye ku beegan tahay way xijaabaysaa ayeeye kastaaba tay ka sokayso ee ku beegan tahay way xijaabaysaa waana baydkan u dambeeyaa suu tilmaamaya midba midday ku beegan tahay waa xijaabi hadday sinaadaanna isxijaabi maayaane waxbay qaybsanayaan inta ayeeye aad qabto inay wax dhaxlayaan madhab kastaaba madhab kastaaba intuu qabo inay wax dhaxlayaan hadday sinaadaan qowlan waaxidan waxbay wada dhaxlayaan waa siman yihin hadday kala sokeeyaanoo isku jiha noqdaanna ta sokaysaa ta shishaysa way ridaysaa biijmaaci ahlilcilmi haddaanay laakiin isku jiha ahayn balse ay kala sokeeyaan ta hooyo hadday sokayso ta aabbe ee durugsan waa ridaysaa bilijmac waa ridaysaa meesha waa ka bixinaysa ama cagsiga hadday noqoto oo ta sokaysaa ta aabbe noqoto dhinaca aabbe ka timi iyo awowyadaa dhinacooda ka timi hadday ta sokaysaa noqoto ta shisho martay ee dheeraatee fogaatayna ta xagga hooyo noqoto waa marka uu leeyahay khilaaf baa ku jira madhabka saxiixa ahina cinda almadhab waxa weeye inaanay taa fogaatay ee xagga hooyo dhacaynin sidaasi weeye inaan taa fogaatay ee xagga hooyo dhacaynin kadaaka sidaasi oo kale bucda jihatin jiha ahaantii fogayd bilqurbaa tii dhowayd ee jiha ahaanteedu ay dhoweyd tanaalu way gaadhaysaa xajban xijaabis bay gaadhi oo bimacnaa xijaabis ahaan bay ku gaadhi oo way xijaabi fii maa rajaxuuhu sida ahlulcilmigu rajaxeen marka lagu socdo wa kullu mudlin markuu intaa inoo tilmaamay ayuu qaacido guudina siiyey wa kullu mudlin mid kasta oo soo dhowaaday laa biwaariin qof wax dhaxlaya se aan ku soo dhowaan ayeeyaduba kow ha ka noqotee falaa irha lahu dhaxal ma leh shaksi kasta dhaxalka min baabi alqawaacid oo ku yimi cid aan dhaxalba lahayn cid aan dhaxalba lahayn madaxeeda ku yimi dhaxalmale isaguna mar haddii kuu ku yimiba uu dhaxal yeelan waayey ka madaxiisa ku yimi inuu dhaxal yeeshaana waa habeenkii xalay ahaay oo tegey wa qasmu fardin faradka qaybtiisina kamula waa dhammaystirmay kamula alifkuwaska aliflilaaqe baabu tacsiib wa kullu man lilmaali duran dabata waxayuma istuqriqa fardun saqada aw kana bacda alfardi maa qad yafdulu lahu fadaka alcaashibu almufadilu mufadalu mufadalu wa kullu man mid dhammaantii oo dabata qaata oo koobsada lilmaali maalka koobsada duran xaaluu yahay maalku isaga oo dhan jamiica macnaa isagoo dhan qofkii maalka dabdida ee koobsada ee qaata waxayhumaa markii oo istaqraqa fardun faradku uu dhammaysto ama istuqriqa fardun farad lagu dhammaysto ee lagu istiqraaqo saqata dhaca alifku waa alif lidlaaq aw amase kaana uu ahaado bacda alfardi farad dabadeed maa shay qad yafdulu la arko inuu hadhaa lahu isaga miday u sugnaatay fadaaka kaasi alcaasibu caasibkii weeye almufadalu ee markaa la fadilay ee calaa gayrihi min ahli اlfuruud walcasabaat laga fadilay intaanan casabada gelin halkaa hore aan kelmad raaciyo furuuddii lixda ahayd iyo dadku siday wax ugu qaateen naadimku raxmatullaahi calayhi wuu inoo tilmaamay lixdii farad siday wax ugu kala qaateen waana inagii soo ishaarnay dariiqadan oo dariiqat lfuqahaa ah oo had iyo jeer furuudda wax lagu qaybiyo nisfiga intaasaa le rubuca intaasaa le umunka intaasaa le sidaa lagu qaybiyo dadka ahlufaradka ahaa halkaa lagu taxo iyo dariiqat lqur'aan oo aynu nidhi waa ta ugu fiican markii dambena aynu ka sii fadilay labadaba haddii la kulmiyo oo labada dacal dacalnaba aan laga tegin waxa weeye shaksi kasta in la sheego dariiqat lqur'aanna wuxuu leeyahay oo la yidhaahdo ahlu faradka haddii lasoo gaabiyana waa toban haddii la kala saarana waa saddex iyo tobane la taxaba kow hebel intaasuu leeyahay intaasoo jeer buu kugu imanaya laba hebelka kalena iyagii la taxo waxaana ka sii fiican baynu in labadaba in la jamciyo dariiqat lqur'aan iyo dariiqat lfuqahaa labadaba laysu keeno haddaba maadaamuu dariiqat lfuqahaa maray hal bayd bay ahlulcilmigu ku jamciyaan dadkaa waxa weeye faradka wax ku dhaxlay hal baydoo qura isugu keenaan sida kifaayat lxufaadkaba uu ku keenay ibnu haa'im raxmat ullaahi calayh imaam ljacbari laftiisu sidaa waa keenay oo waxay yidhaahdaan dabdu dawi lfuruudi min baxri rajaz khudhu murataban waqul habaa dabaz dabdu dawi lfuruud min baxri rajaz khudhu murataban waqul habaa dabaz waxay yidhaahdeen dabdinta dadka ahlu faradka ah baxriga rajaska loo yaqaano ee ka mida min buxuuri shicirka qaado iyada oo kala tartiibsan iyadoo siday u kala horrayseen usoo marnay u kala tartiibsan wa qul waxaadna tidhaahdaa habaadabaz habaadabaz yacni abaajaada xisaabuuljumalka marka wax lagu xisaabinayo ee waxa weeyaan nadmiyada iyo la rabo ama waxyaabo in lagu tiriyo kelimadda ha-du shan bay keensataa hadda waxba gudageli mayno xukunkeedi iyo qaybaha u kala baxday waxaa waayo wakti bayna haysan ha-du shan bay keensataa ha baa ugu horreeya ba'duna labay keensataa markaa ba buu ku xejiyey alifkuna midh buu keensadaa habaa da' buu ku xejiyey oo macnaha daalkii bilaa dhibicda ahaa daalulmucjama xale muhmala kii bilaa dhibicda ahaa daalkaasuu keenay habaa da ba buu ku xejiyey markaa daalkaasina afar buu keensadaa ba buu ku xejiyey oo iyaduna laba keensata xisaabta abaajaada xisaab uljumalka za'da u dambaysaana toddobay keensataa marka ha'du oo shanahi waa asxaabu nisfi ba'da ku xigtaa haba waa asxaabu rubuc oo laba ah alifka ku xigaa waa asxaabu thumun oo hal qolo ah daalka bilaa dhibacdeed ku xigaa waxa weeye afar buu keensadaa waa asxaabu thuluthaan oo afar qolo ah afartii hablood ee nisfiga qaadan jiray ayaa qaata uluaanka markay laba iyo wax ka badan noqdaan ba'da labaadee uu mar labaad soo celiyey waa asxaabu ulu laba qolaa wax ku qaata hooyadii iyo walaalihii liumka ahaa ee tacaduday hooyaduna xaalo gaaray wax ku qaadataa oo ah markay shuruudda cadamiga ahay la socoto ee aanay meesha maydku ubad lahayn ama farac waaria walaala tacadudayna aanay joogin za buu u dambaysiiyey za'daasi xisaabta abaajaadda toddobay keensataa toddobaduna waa asxaabu suduskan inoogu dambeeyey marka markaad rabto inaad qabato qolo kastana aad garato waxay qaateen koob iyo labaatan kaa jeer marka tirada laysu geeyo waa koob iyo labaatan koob iyo labaatan kaa jeer bay saddex iyo tobankii ahlu farad ama tobankii ahlu farad marba si aad u tirisaba ay lixdii farad wax ku qaateen ulusulbaaqigu isagu lixda farad kuma jiro waa iska masale ijtihaadiya isaga inaga dhaaf laakiin habaadabaz waa lixdii ehlu farad ee qur-aanka alla ku sheegay iyo dadkii waxa weeyaan ehelka u ahaa ee ehlu faradka ahaa inta jeeray ku qaateen marka markaad doonayso inaad qabato habaadabaz unbaad odhan waa in la fahmi waayaa waxaad ka hadlayso nin yaqaano mooyaane nin kale waa inuu siaada talow waxaanuu ka hadlaya naxtiganuu isu keenay waa ahay talo muxuu ka sheekaynaya oo marba habaadabasda adoole markuu arko inuu ku fahmi waaya marka haadu waa asxaabu nisfi ba'da koobaad waa asxaabu rubuc alifku waa asxaabu thumun daalku waa asxaabu uluaan ama uluayn ba'da dambe waa asxaabu thuluth zaduna waa asxaabu sudus habaadabas wey ضبط ضوي الفروض من بحر رجز خطوة مرتبة وقولها بعد بز marka wixii kale aynu ka sii odhan lahayn kolley wakhtiga ina guraya oo aynu iska ilaalinaynaa casabadu shiikhu wuxuu rabaa inuu inoogu tacriifiyo wax loo yaqaano altacriifu bilxukmi marka had iyo jeer ahlulcilmigu ma jecla maxaa yeelay altacriifu bilxukmi waa dawriyun bay yidhahdeen waa iska daba wareeg markaa ma fiicna maxaa yeelay shayga waxa fiican inaad u dhigto daabid markuu ku soo maraba aad garanayso aad ku aqoonsanayso oo daabid jaamic maanica ah mid wixii kale inay soo galaanna diidaya wax shaygan ku jira inay ka baxaanna diidan waa in la keenaa oo wixii ku jira shaygabana soo wada qabanaya waxa weeye wax kale inay soo galaanna u diidaya laakiin runtii dan baa kaliftay oo had iyo jeer qaabkan haba laga wacnaadee waxa weeye dan baa ku kaliftay faradiyiinta in badan inaysaan ka cabiraan sidaa aawadeed buu ibnu haa'im raxmatullaahi calayh kitaabkiisa nadmiga ah ee kifaayatulxufaadka ee alifiyaha faraa'idka isagu wuxuu tilmaamay hal bayd buu ku tilmaamay baabkan waxa weeye markuu masalada soo sheeg sheegay noocyada tae hal bayd buu ku dabdiyo o ku qabtay baabkan iyo tacriifkiisa runtii kaasaana ugu fiican isagu wuxuu yidhi walaysa yakhluu xadduhu min naqdin fayanbagii tacriifuhu bilcaddi wuxuu yidhi walaysa yakhluu ma aha miduu ka maran yahay tacriifuhu binaqdi baabkan casabada qeexidiisu bushin iyo naqdin kama marhna buuli sidii aad istayd ku tacriifiba waa lagugu bushinaya haddaad tahayd waa man yariu bilaa taqdiirin markiiba waa lagugu bushinaya mid wax go-aan isaga aan lahayn wax qaata haddaad tahay xitaa markiiba waa lagu qabsanaya marba midba dacal haddaad qaabkan istahayd ku tacriifi waxaa lagu odhanayaa oo xukunkiibaad wax ku tacriifisay xukunkana in wax lagu tacriifiya waa dawri waa iska dabawriig oo waxay keensanaysaa bal hortu inaan xukunka shayga ogaado intaanan isagaba baran shaygana waxaa ka fiican hortu inaad isaga barato xukunku ha dambeeye deedna haddaan kugu idhaahdo casabadu waa cidda xoolaha wada qaadata markay la keliyowdo hadday ehlu farad la joogto oo laga dhammaystana dhacda hadday wax uga tagaanna inta looga tagay qaadata dee maantaba waxay noqonaysaa shan iyo labaatankii qof ee wax dhexlayay marka la kala bixiyo ama toddobiyo tobankii marka laysku ururiyo inaad qofba gaar u qaado oo tahid balkani iisug imse xaalu wax ku qaataa ha inta warya casabadu ku jira waa runtaa sax haddaan fahmay oo aad maantaba ku dulmeeraysato uun laakiin kala sooci kari maysid marka isagu wuxuu yidhi war baabkan casabadu waa iska dhib badan yahay oo tacriifintiisa iyo si loo qeexaa naqdin kama madhna buuyi oo sidii kasta waa lagugu bushinaya waxa ugu wacan buu yidhi fa yanbagii tacriifuhu bilcaddi waxa fiican buu yidhi in lagu waxa weeyaan tacriifiyo tirin gebigeedaba in laguu tiriyo oo markaa ta war casabadu waa ayo lagugu yidhaahdo raggii ma garanaysaa aad tahid haa raggu siday u dhan yihiin waa casabo wixii aan walaalka hooyo iyo zawjka ka ahayn ha raggoo dhan ha raggoo dhan waa wada casabo wixii aan ka ahayn zawjka iyo akhali umka aad tahayd waa fahmay intaa waan gartay dee gabadha muctiqada ana ku dar m hadda waa waa yala fahamsanay sax hadalka waxa ka kooban buu leeyahay tacriifka in lagu tiriyaba tiradaa ka dhow markaa tira ku qabo intaad maantaba marba odhan lahayd awal maxay ahaan jirtay tira ku garo oo waxa taada ragga wax dhexaloo dhan siday u dhan yihiin waa casaba labadaa mooyaane dumarkana wax casabatu binafsiya markaa taa la sheegayana waliba tacriifka laftiisu iminka intaan sheegay way koobanta waa casabatu binafsi dabeedna marka intaa laguu sheego lagugu yidhaahdo adigu laba casaboo kalena waa jirtaayo labada kalena xagga dumarkay gashaaye xagga ragga maaha oo raggana waxay ka qusaysaa uun waa farac furuucda iyo markaa ikhwada liqayri umka ah bis labadaasubay ka qusaysaa oo iyadana si yaroo kooban lagugu sheego markaasaad fahmi karaysaa laakiin tacriifka xukum wax lagu tacriifiyaa manaa ma fiicna oo cinda albalaaqiyiin iyo ahlulcilmigu ma jecla wa kullu man haddaba isaguna labada dariiqba intuu tacriifiyaa buu inoona tirin doonaaye wa kullu man mid dhammaantii oo dabada qaata oo koobsada lilmaali maalka koobsada dhurran siduu u dhan yahay xaaluu yahay maalku kii dhammaystiran cinda alinfiraad markuu la keliyoobo innagaa kusii darayna cinda alinfiraad waa markuu la keliyoobo waxayuma istuqriqa fardun saqataa waxayumaa mar kastoo istuqriqa lagu dhammaysto fardun farad lagu dhammaysto ayilmaala dee maalka farad lagu dhammaystana saqataa dhacaya ay saqada dhacaya oo iska tegaya haddii laga dhammaystana tegaya qof xoolaa hadduu la keliyooba wada qaata haddaad aragto marka laga dhammaystana iska taga yidhahdo waxba ma hadhin miya oo iska dhaqaaqa aw amase kaana uu noqdo oo ahaado bacdalfardi farad dabadeed maa shay oo qad yafdulu la arko inuu hadhaa lahu isaga miduu u sugnaaday ila markasta wa hadhi maayaane wixii ay dhici karto inay hadhaana miduu isagu le noqdaa fadaaka kaasi alcaasibu caasibkii weeye almufadalu ee la fadilay ee la sharfay oo ahlu faradkana ka horeeya waa calaa qowline khilaaf baa ku jira keewoode baa fadli badane ya wakaana buu yidhi waa sax ana kole aw buu qoray nusada qayb badan aw bay qoray sooma midna waxba ina yeeli mayso midna waxba ina yeeli mayso oo waxaana sii fiicanba waawdaa sii fiican maadaama wuxuu isku wada cadfan tahay waxabay waawdaa sii fiican laakiin waxba midna dhib keeni mayso oo wakaana uu ahaaday bacda alfardi farad dabadeed maa qad yafdulu wixii la arko inuu hadhaa lahu isaga mid uu ahaaday waaya wahwa kaasina caasibkaasina imaa caasibun binafsi imaa inuu yahay caasibkii iskii u casabada ahaa macnaa cidima casabayn waa caasibun binafsi iskiibuu casaba u yahay caasibun binafsi aw amase bilgayri inuu yahay ay bisabab ilghayri cid kale sababkeed mid ku casaboobay aw amase maca hayrihi ama kayrkii la joogistiisa mid ku casaboobay oo midkood baa mid casabeeyey la odhan maaye wada jirkay ku casaboobeen oo casabanimadu ku timi kamaa xakaw siday xikaayoodeen markaa saddexdiiba waa kaa sheegay wahwa casabadu wahwa isagu casabadu oo caasibku imaa caasibun binafsi wahuwa caasibku imaa caasibun binafsi manaa casabadan iyo kan aynu leenahay waa caasib imaa inuu yahay caasibun binafsi mid iskii u casaba ah isagaa sidiisa casabo ah aw bilhayri aw bisabab ilghayri inuu casabo ku yahay cid kale inay casabaysay casabo ma ahayne cid baa ka dhigtay aw maca hayrihi ama hayrkii la joogistiisa inuu ku casaboobay wada joogis inay ku casaboobeen kamaa xakaw sida ahlulcilmigu ay sheegeen ee xikaayoodeen falwalu ka hore oo caasibun binafsihi ah addukuuru kuwii labaa weeye oo maca daati lwalaa lala qabo tii wax horaysay daati ay saaxibati lwalaa gabadhii marka waxa weeye walaha u saaxiibka ahaydna lala qabo raggu say u dhan yihiin oo gabadhii waxa weeye wax horaysayna lala qabay saaxiibat lwalaa la zawju zawjkii maya iyo wabnulummi walaalkii hooyo maya fii maa kii markaynu ku soconno nuqilaa ay nuqila lasoo raray sida lasoo naqliyey markaynu ku soconno ee adilada sharcigu keentay waxa weeye marka caasibu binafsi ragga oo dhan oo aanay ku jirin zawjka iyo akhali umka laguna daray muctiqadii waa intaa haddii ragga shan iyo toban laga dhigoo la kala saaro saddex iyo toban ragga ka mid ah oo lagu daray gabadha muctiqada ah afar iyo tobankaasi baa noqonaya marka casabatu binafsi kuwa iskoodu casabaa cidi casabo kama dhigina sidooda ayay casaba u yihin waxaanay ka koobmayaan casabada casabatu binafsigu labo laba sababood bay ka soo jeedaan imaa sababkii nasabka oo yihiin casabatu binafsi oo nasabi ah iyo imaa inay noqdaan casabatu binafsi oo sababi ah oo sababkii waxa weeye walaaga ah labadaa jihay ka soo jeedaan xaggii nikaaxu waxba kuma leh labadii sababood labadaa sababood bay ka soo jeedaan ee waxa weeye nasabka iyo walaaga ama nikaaxu isagu casabo ma leh waaya haddaba markuu casabatu binafsi si kooban kuugu sheegay oo warkeedii iminka waad iga haysaa hadii la casabatu binafsi waa ayo waa ragga oo dhan oo aanay ku jirin akha liumka ah iyo zawjku laguna daray gabadha muctiqada ah markuu intaa kuu sheegay casabatu binafsi ayuu rabaa qaacido guudoo aad u qiimo badanna inuu ku siiyo oo waayo casabadu say wax u dhaxashaa fabda bidiljihati uma alaqrabi wa bacdu bilquwati faxkum tusibi ya may baydkaasi kuma jiro nadmiga kuma jiro soo baydka maaha odhanaya ubuwatun ukhuwatun cumuumatun muxuu ahaa bunuwatun ubuwatun ukhuwatun cumuumatun wadulwalaa'i tatimamaya mise iyo dulnicma waa baydkaasi kuma jiro kuma jiro gabayga kama mid aha haddii kale boqol iyo saddex iyo toban buu kaa noqonaya wadaadkuna waa boqol iyo laba iyo toban isagaaba naskareeyey waaya marka laakiin sideeday muhim u noqon oo waynu ishaare intaynaan ka gudbin baydkaa laftiisa ujeeddadiisa aan ishaaro oo ahlulcilmiga qoloba si u tidhaahdo oo qaarkood bunuwatun ubuwatun ukhuwatun cumuumatun wadulwalaa'i tatima qola saasay u tirisaa marka qoloba say doonto ha u tirisee halkaasi waxaa muhima inaad ogaato haddaba casabatan casabatu binafsi ee afar iyo tobanka qof ahayd jihooyinkoodu maxay kala yihiin imise jihay ka yimaadeen taa ahlulcilmigu islama ogola qolo waa qolada gabayadaa tirinayso waa shan jiho waana qowlka ugu fiican waa qoladii xanafiyada wey dariiqadoodii wey waa qoladii awowga iyo walaaluu inaanay waxba wada dhaxlin qabtay weeye ayaa nadmigaasi qusaynaya baydkaasi shaaficiye iyo ma qusaynayo iyo jumhuurka marka haddii shantaa qolo laga dhigo waxay noqonaysaa awowga iyo walaaluhu jiha jirto wax wada dhaxla ma aha ee jihadu imaa bunuwa waa kow oo waa furuucdii labayd ubuwa waa aabbaha iyo awowgii ukhuwa masalan waa walaalaha aan kuwa ahayn hooyo aan kuwa hooyo ku jirin alikhwa likhayr alum iyo raggii ka farcamay ukhuwaduna jihadaasay noqonaysa wa dulwalaa'i tatima qolada walihuna waa kuwa dhammaystiraya oo dunicmaha ay saaxibu lwalaa waa lagu khatimaya waa shantaa jihay noqonaya waa markaynu nahno awowgiiyo walaaluhu waxba ma wada dhexlaan haddaynu qowlka jumhuurka marnoon nidhaahno waxbay wada dhaxlaan oo saaxibu markaa naadimkana dariiqiisii ah maadaamuu madhabka shaaficiyada naadimku yahay waxay noqonaysaa shaaficiyadoo kale in jiha lixaad lagu daro oo shantaa mid lixaad lagu daro oo la yidhaahdo awowga aabbahana jiho gaara laga dhigo la yidhahdo waa jihatulbunuwa kow waa furuucdii labayd jihadoodii haye oo bunuwa waa alibnu iyo wabnulibnigi wey iyo wainazala intuu doono hoosa u dego alubuwana waa aabba qura la yidhahdo jihatulubuwa waa aabbaha un lambar saddex laga dhigo jihatul markaa juduuda walikhwa aljad maca alikhwa oo juduudada jidh markaa jihadeeda laga dhigo iyo ikhwada isku hal jiha laga dhigo oo la yidhaahdo walaalaha iyo waxa weeye aabbaha oo awowga oo wada jiraana waa jihada saddexaad jihada afraadna laga dhigo marka banulikhwa ikhwada ubadkooda laga dhigo ubadka ikhwada laga dhigo kadibna cumuuma la yidhaahdo adeeradii kadibna dulwalaagii oo ka cinda shaaficiyana waa lixdaa jiho wey lixdaa jihay noqonaya jihooyinka waa lixdaa oo waxay kala qaadeen aabbihii oo awowgii laga saaray iyo jihatul ukhuwadii oo ikhwadii inta gaar loo qaaday awowga lagu daray bay labadaasi isku jiha ka dhigeen banul ikhwana jiha gaaray ka dhigeen waxayaan jihatul bunuwa ugu horaysa ubuwa oo aabbahoo qura abaa ku xiga juduuda oo macal ikhwa abaa ku xigta jihatuljuduuda maca alikhwa waa hal jiha bay waa isku jiho waayo waxbay wada qaybsadaan saynu arki doono kadib banulikhwa baa ku xigta weeyaan kadibna cumuumadii baa ku xigta adeerka iyo inamaduisii kadibna waxaa ugu dambaysa bay yaahdeen dulwalaaga madaahibta qaarkoodna sida maalikiyada iyo kayrkoodba iyagu waxay ka dhigeen toddoba oo iyaguna toddobay ka dhigeen oo cumuumada ayay ibnigoodiina ka saareen oo ibnulcumuumana gaar bay ka sii dhigeen waaya qolo kalena iyagu baytulmaalkay ku toddobeeyaan oo waxay yidhaahdeen waxa weeye lixdii shaaficiyada oo lagu daray baytulmaalka oo jiha markaa waxa weeye toddobaad ah oo casabo isna wax ku qaadanaya ila ahlufarad maaha halkaasay ka dhigeen marka adigu jihooyinkani khilaafka baabka awowguunbaa wax raadaynle ku jira ee waxba macno badan samayn maayo haddaad shan ka dhigto iyo haddaad lix ka dhigto haddaad toddoba ka dhigtaba isku waduunbay mariye masalada inta qura ku jirta waa awowga iyo ikhwadu wax ma wada dhexlaanbaa jiha ama gaara ka dhigi ama jihooyinka shan ku koobi marka qowlka ugu fiican waa qowlka xanafiyada oo jihooyinka in shan laga dhigo awowga iyo walaalahana la yahdo waxba wada dhexli maayaan waana masaladii aynu lahayn tadbiiq waaqicia ma yeelanayso markaad intaa ila fahanto haddaba beydkan faham fabda bilow bidiljihati jihada kii waxa weeyaan u saaxiibka ahaa ku bilow oo jihooyinka ku kala hormari uma intaa kadibna alaqrabi hadday isku jiha noqdaanna ka dhow casabo ka dhigo hormari wa bacdu intaa dabadeedna bilquwati quwada ku kala hormari quwaduna waxay ka suuro gashaa oo qura jihatulukhuwa oo macal inamadoodu la socdaan iyo jihatulcumuuma labadaa jiho qura quwadu ka suuragalta wa bacdu intaa kadibna bilquwati ku kala rajax faxkum xukum ay bihaadaa kaa xukum tusibi xaqaad asiibiye hataad sidaa xukumto faxkum tusibi faxkum xukum ay bihaada sidaa aan kuu sheegay ha ka warwareegina xukum tusibi xaqaad asiibiye waana tabta u dhigay wey imaam ljacbari ashaafici alfaradi calaa wasni jacfar yani aljacbariyu isaga laftiisu raxmat ullaahi calayhi hal bayd buu ku sheegay sida naadimka oo kale oo isna wuxuu yidhi fabijihati taqdiimu uma biqurbihi wa bacdahuma taqdiima bilquwati jcala isaguna wuxuu yidhi taqdiimka iyo kala horumarinta jihada ka dhig labadaa waxa weeyaan kadibna biqurbihi ka dhig uma biqurbihi wa bacdahuma taqdiima bilquwati jcalan intaa dabadeedna waxaad ka dhigtaa kala horumarinta quwada marka halkaa bayd ee masalan saaxibu lburhaaniya ama imaam aljacbari baydkiisa ayay ku urursan tahay siday wax u dhaxlaan casabadu casabadana ogowoo laba jiho isu yimaadaa ma jirto weligeedba laba jiho ma kulmaa oo casabanimo kuma kulmaa haddaad jihooyinka lix ka dhigtana weligood kulmi maayaan haddaad shan ka dhigtana awowgaad walaalaha markaa ku ridaye markaana kulmi maayo weligoodba ma kulmaa laba jiho oo waxa weeye min jihaati nasabahay dhaxal isuguma yimaadaa meel bunuwa joogto bunuwa soo iminka bunuwa uguma horayso ubuwada maasalan soo bunuwadu kama horayso oo ibni iyo ibnalibni meelay joogaan asal xalee farac waaris oo dakar ahi meeluu joogo cid kaloo casabaahi ma timaado aabba iyo awowunbaa iman kara aabba iyo awowguna ahlu farad bay ku imanayaan oo likulli waaxidin minhum asudus marba kii jooga halkii aabbuhun buu imanaya sidii loo ilaahay uu tilmaamay aabbaha iyo hooyada uu yihi likulli waaxidin minhum asudus mima tarak in kaana lahu walad hadduu aabbuhu joogana sudus buu qaadanayaa shilin kale loogu dari maayo shanta kale inankaa iskale ama ibni ha noqdo ama ibnulibni ha noqdo haddii awow joogana barta aabbuhu maraya sudus baa loo dhiibaya waddada cabbaa loo odhanaya marka ahlu farad buu noqdee maaragta casaba ma noqon karo bunuwa iyadoo joogta oo ama ibni joogo ama ibnulibni joogo cid labaad oo casaba noqon kartaa ma jirto abadan cidna ma iman karto jihatulubuwa aabbe meeluu joogana haddii aabba yimaado casaba noqdo hadduu casaba noqdo meesha ayaa ka baxay jihatulbunuwa la waayey ile lambarka koobaad jihatulbunuwa ahaa dhadig mooyaane waxaan jirin ama dhadigna ma jiro farac waarisaba ma jiro ama waxa weeye baaqigana isagaa yeelanayo farac waarisaa jooga marleyba hadduu weji casaba aba yeesho xitaa ilow muu baaqiga ku qaadanayo meesha may binti ama bintulibni joogto mar hadduu weji casaba aba yeesho shaksi kaloo casaba kusoo ag istaagi karaa ma jiro cid kaloo casaba sheegan karto golaa iman kartaa ma jirto awowgana haddaynu nidhaahno waa aabbe oo laftiisu waa aabbo marka aabbaha la waayo halkiisuu fadhiisanaya haddaynu nidhaahno isna waa la mid haddaynu nidhaahno mee walaalaha wax la qaybsadana markay isku hal jiho noqdaan ee aabbe iyo walaalo xalee awow iyo walaalo wax qaybsanayaa joogaan jiho kaloo odhan karta casabaanu nahay ma dhici karto iyagunba casabaa markaa wuxuu kugu yidhi jihada ku bilow oo marka koowaad sida jihada ku kala hormari oo jihatulbunuwo cidi ka joogto jiho kale ha keenin jihatulubuwo cidi ka joogto jiho kale ha keenin jihatulukhuwa oo cidi un ka nooshahay cid kale iyo arlada soo mara adeer baa joogiyo waxaa ha dhegaysan ka baxdhe hawada meel adeer joogo dulwalaa yuu kugu ciyaarin yuu soo gelin hawada adeer iyo wax ka farcani meelay joogaanna waa sidaas leeg dulwalaagu ha ugu dambeeyo oo ka marka wuxuu ku yidhi fabda ku bilow bidiljihati jihada ku bilow oo marka hore jihada wax ku dhaxalsii jihatulbunuwa cidi ma ka joogtaadhe maya haddii lagu yaado jihatulubuwa ma joogaandhe marba jihadii joogta dhaxalka sii uma intaa kadibna alaqrabi ka dhow hadday isku jiha noqdaan bishardi hadday isku jiha noqdaan oo lagu yahdo waxaa joogta jihatulbunuwa way joogtaa koodee u dhowdhe haddii ibni joogo ibnulibni yaanu imanin meesha marna yuu imanin kooda dhow dhaxalka sii ka labaad ha siinin haddii waxa weeye ay isku jiha noqdaan ka dhow sii haddii lagu yahdo aabbaa jooga awowga yuu meesha imanin mar qura yuu soo istaagi mar haddii uu joogo aabbe awow yuu imanin waayo waa isku jiho haddaynu nahno labadaba jihatulubuwa laya haddaynaan kala qaadinoo odhanin jihatulubuwa waa aabbaha oo qura ka shaaficiya oo kale aynaan u hadal jihatuljuduuda iyo walikhwana waa isku jiho haddaynaan saa odhan waay jihatulukhuwa oo cidi ka joogto yaan adeerma hawada soo gelin manaa asuuku cafwan markay isku jiha noqdaan jihatulukhuwa hadday joogto iyaguna say u kala dhow yihiin meel walaal joogo ibnul akh ha keeni aniga aabbayaashayaa iskubaha ahaa iyo oo ibnul akh shaqiiq baan ahay iyo kanina waa camli abah iyo waxaa ha dhegaysan war ma kaa sarreeyaa dhe oo isagu walaal ma yahay adna inaan wiil ma tahay oo wiil ma ku sii dhala haa markuu yidhaahdo hawada ka baxdhe ka dhow baa leh waayo wuu ka sarreeyaa mar hadday isku jiha noqde noqdeenoo wuxuuba jihatulquwa yihiin say u kala sarreeyaan u kala hormaray meel walaal joogo ibnu shaqiiq iyo waxaa leeyahay ibnulakh noocuu u yahayba mutlaqan shaqiiq iyo qayrkiiba ha keeni ka saar meel ibnulakh joogo marka ibnu ibnilakhi ha keeni ibnuakhu kuu sii dhalay ha keeni say u kala dhow yihiin hadday isku jiha noqdaanna u kala horraysiiy wa bacdu intaa dabadeed labadaa qodob dabadood hadday yidhaahdaan isku jihaanu nahay isku derajona waanu nahay laakiin midkayaa hooyo la socotaa hooyo midkaya u dheeraa tahay quwaduu sheegaya waa hooyada e midkayaa hooyo u dheeraa tahay wa bacdu intaa dabadeedna bilquwati quwada ku kala rajax quwada wa bacdu intaa dabadeedna bilquwati quwada ku kala hormaray faxkum xukum bihada tusibi sidaa xukun xaqaad asiibaysaa markaas marka labada qole hooyada lagu kala hormarinayaana waa walaalada iyo wixii ay dhaleen waa jihatulquwa iyo jihatulcumuuma waa labadaa qolo qura jihatulbunuwa iyo jihatu waxa weeye marka ubuwa midkoodna ma gasho marka qaabkaa ku kala hormaray hadhow dulwalaaga laftiisa way gelaysaa quwadan iyo hawlahan iyo dee saddexdan qaacidadani way wada gelaysaa macnaa hadhow marka dulwalaaga loo gudbo laakiin dee dulwalaagu isagu casabo dheera gaara la iman maayo intan horuunbuu la imanayaa sidaa awadeed baan inaan isaga baahi ugu qabin isaga laftiisu dee dadka dhexlayaa waa jihatulubuwa iyo kuwa iyo kuwaasun wey waaya hadday ku yidhaahdaan walaalaanu nahay oo aad tidhaahid war labadiinan jihadee casabada ka tirsantihin oo ay kugu yidhahdaan jihatulquwa tusaale ahaan oo aad tidhaahid kiinee dhow dee midkayana ma dhowee waa simanahay walaalaanuma nahay waa simanahay mustawiyaan baanu waa simanahay halkaa hooyo raadi markaa waxaa taadaa kiineebaa maydka la baha oo shaqiiqa quwadu kuu sheegaya waa taa hooyadii baa wax kala rajaxaysa hadday jihadu noqoto jihatulquwa iyo furuucdooda iyo jihatulcumuuma adeeradii iyo furuucdooda waxaad ku kala rajaxdaa hooyada ku kala rajax halkay soomaalidu ku odhan jirta bahibah ma dhaxasho waa runtood meel lab joogo labbahdaasah meeluu joogo ka kale ma iman karo abadan mar haddaanu walaal hooyo ahayna walaal casaba a yahay ma iman karo marka uu yidhaahdo anigu waxaan ahay akh shaqiiqa walaalkii oo meydka la baha ka aabbe waxaad ku tahdaa iska soco raalli ahow iska socodhe marka maxay wadaagsadeen jihatulquwa jihadii waa iskaga mid oo labaduba waxay sitaan kaadhka jihatulquway taagayaan labaduba derajadii iyo qurbigiina waa iskaga mid oo labaduba akh bay taagan yihiin ee midna naasil maaha oo ibnulakh maaha laakiin waxay ku kala xoog bateen quwo kale oo hooyaa mid u raacsan midna waa akh shaqiiq ah oo macnaa aabba iyo hooyaba maydka waa ku walaal midna waa akh liaba oo aabba quray ku walaalya hooyadaa miisaanka samaynaysa marka adeerka shaqiiqa iyo adeerka liaba waa kala miisaan badan yihin wahaluma jar halkaa kala raac fabda ku bilow bidiljihati jihada ka u saaxiibka haddaad casabo aragto wax ma wada dhaxlaanoo laba casabo isuma yimaadaanoo kala jacdahiy weligeedba ma dhicine fabda bilow bidiljihati jihada ka u saaxiibka ah ku bilow uma intaa kadibna alaqrabi ka dhowaanta badan ku bilow wa bacdu intaa dabadeedna bilquwati quwada ku kala rajax oo quwada ku bilow intaa dabadeedna faxkum xukum tusibi xaqada siibiye waani alunha min dawaati nisfi maca dakarin sawa laha fi lwasfi casabatu binafsiga halkaasuu kaga baxa haddana wuxuu rabaa qaybtii labaad oo casabatu bilkayr ah casabatu bilkayr qoladii labaad buu rabaa casabada qaybteeda labaad wathaani ka labaad oo min jihaati alcasaba ka mid a casabada dee jihooyinkeedii oo ama min aqsaami alcasaba casabada qaybaheedii ka mid a waxa weeye alunhaa tii dhadigayd oo min dawaati nisfi qaarkood baa nusakda maca dawaati nisfi oraya oo min dawaati nisfi kuwii barhka u saaxiibka ahaa ka mid ah kuwii ta dhadig ee kuwaa barhka u saaxiibka ah ka mid ah afartoodii maca dakarin iyadoo lala qabo kullab oo saawaa kala sinaaday filwasfi wasfiga kala sinaaday lahaa iyada saawaa kala sinaaday lahaa filwasfi wasfiga kala sinaaday marka muxuu kala sinaaday wasfigii saddexdii horeba waa kala sinaaday bishardi saddexdii horeba waa inuu kala sinaaday allahuma ilaa tuu ka soo reebi doono mooyaane maxay ahayd casabadu maxay lahayd jihooyin iyo masalan derajaad oo qurbiga iyo waxaa ku saabsanaa iyo quwada marka wasfigii waa inuu kala sinaadaa wasfiga saddexdaba waa inuu kala simayay waani ka labaad oo min aqsaami alcasaba alunhaa tii dhadigayd oo min dawaati nisfi kuwii barhka qaadan jiray ah maca dakarin iyadoo lala qabo kulab oo saawaa laha filwasfi wasfiga kala sinaaday markuu intaa kuu sheegay ayuu rabaa haddaba mid bay wax ka bedelan yihiin afartooda inuu taana raaciyo oo uu qaydkaana ku daro wuxuu yidhi markaa afartii hablood inan buu gaaru la baxay waayo iyadoo axkaam gaara bay leedahay afartu qaybna axkaamta way wadaagaan mid baa in dheeraada leh tii buu rabaa inuu kuu sheego afarta hablood ka mid ah ee dawaatu nisbiga ah wuxuu yidhi wa bintulibni inanta bintulibnida la yidhaahdaa hee bimacnaa taziidu waxay la dheeraad tahay oo ay la dheeri noqonaysaa bibnilibni ibnulibni bay la dheeraad noqonaysaa ibnulibni ayay la dheeraad noqonaysaa ibnulibnigaasi alad kaasiyoo nazala degay alad bimacnaa alladii waa luqooyinkeeda mid ka mid ah alad kaasiyoo nazala hoos u degay maa lam takun intaanay noqonin ahlan lifardin qad xasal mid ehel u ah farad soo xasilay farad xasilay intaanay ehel u noqonin kaasina iyada waa casabaynaya oo gabadhani waxay la dheeraad tahay mid ka hooseeya oo aan la derajo ahayn oo wasfigii aan ka wadaag aan la wadaagay wuxuu rabaa inuu kugu yidhaahdo maalan afartii barhka qaadan jiray ta koobaad dee inanta maydku dhalay bay ahayd inanta maydku dhalay waxaa casabayn kara oo qura walaalkeed oo maydkaasi dhalay bes walaalkeed oo isla maydkaasi dhalay waa walaalkeed oo maydkaasi dhalay yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn waa halkaa wey kaasuma casabayn kara oo casabatu binafsi ka dhigi kara waay taasi waa mid inanta shaqiiqada ah iyadana walaalkeedoo shaqiiq ah walaalkeedoo shaqiiq ah oo saddexdii wasfiba waa leeyihin waa isku jiho oo waa jihat lquwa waa isku derajo qurbiga waa iskaga mid quwadana waa iskaga mid saddexdiiba waa leeyihin iyadana waa kaa kaa hore ibniguna saasuu ahaa way sinaayeen ukhtada liabka ana waxaa casabayn kara oo qura walaalkeedoo liaba oy saddexdaba ka siman yihiin waa walaalkeedoo liaba cid kale ma casabayso shaqiiqna ma casabayn karo cid kalena ma casabayn karto waa walaalkeedoo liaba mid ka hooseeyana ma casabayn karo ibnu ah uma soo gudbi karo waayo waa kala derajaba isku shaqaba maaha markaa saddexdaa hablood mid kastaba yaa casabeeyey walaalkeed oo la mid ah laakiin inanta bintulibnida la yahdo saddex baa casabeeya intuu kuu sheegaya waa intaa saddex baa casabeeya kow walaalkeed waa casabeeya oo la dhashay inadeerkeed oo la simanna wuu casabeeyaa oo walaala maahay waa ilmaadeer waa siman yihiin laakiin waa gudboon yihin waa ibni ibni la gudboon wey iyaduna waa bintulibni waa ilmaadeer waxaa kaloo casabeeya inankay eedada u tahayee ka hooseeya bishardi shardi buu ku daray markaa bishardi kaa ka hooseeya markuu casabaynayo waa inay dhacdaa oo aanay wax farada lahayn waa waxay odhan jireen qariib lmubaarak xigaal barakaysan waa waxay u yaqaanaan faradiyiintu inantii oo dhaxal weyday ayaa mid ka hooseeyo ay eeddo u tahay soo qabanaya oo dhaxalka la wadaagsanaya iyada saddexdaasa casabeeya walaalkeed oo ibnulibni ahoo la dhashay oo maydku waxa weeyaan ayeeye u yahay ama awow u yahay labadoodaba ila maydku ama waa dhadig ama waa labe kuu doonaba ha noqdo farqi ma leh waxa weeya maydka wiilkiisaa sii dhalay carruurtan maadaamay sidaa tahay ama qofka dhintay dhadig ha noqdo ama lab ha noqday farqi maleh labadaa walaalaahi way iscasabaynayaan waa kow waxaa kaloo casabaynaya in adeerkeedoo la gudboon oo tusaale ahaan maydku laba wiil buu dhalay labadii wiilee uu dhalay midna inan buu leeyahay midna inan dabeedna labadii wiilee uu dhalay intii maydkani intuu noolaa labiya dhadinkuu doonayaba ha noqdo maydkuye ayay labaduba noloshiisiibay sii dhinteen maxaa ku hadhay meeshii laba caruura oo midna wiilkiisii hebel dhalay oo inan ah midna wiilkiisii hebel kale dhalay oo wiilah labadaa ilmaadeerta ruma ah oo maydka u gudboon ayaa meesha hadhaya oo jooga marka maydkaasi dhinto ee halkanna uu yimaado ibnulibni oo inankiisii hebel dhalay iyo bintulibni oo inankiisii kale hebel dhalay labadaa ilmaadeerta rum ahay way iscasabaynayaan waayo maydka waa u gudboonyi waa nin inaadeerta casabeeye wey marka labada maydka laakiin maxay u yihiin farac waaria bay u yihiin ee maydka dee ilmaadeer maaha ila ilmaadeer inaanahay waxma dhaxashee laakiin labadoodan isu yimaa ilmaadeera way iscasabaynayaan lidakari mislu xad lunhaye haddii waxa weeye ay kala hooseeyaan oo inanku hooseeyana saacadda inantu dhacdo wuu qabanaya oo tusaale ahaan maydku wuxuu leeyahay laba hablood oo uu dhalay bintani buu leeyahy waxaa kaloo jooga markaa bintulibnina halkan ay joogtaa waa bintulibni waa darajadii laba waxaa kaloo ka sii hooseeyoo jooga ibnu ibnulibni inanka maydku kuu dhalay kuu sii dhalay oo lambar saddexana waa ka hooseeya oy eedda u tahay markay labadan sare uluaan bay leeyihiin uluaan bay xoolaa qaadanayaan mar haddii farac waarisahoo dhadig uluaan qaato hablaha kale way dhacaya ilowba ilow hablaha hoose waa dhacaya mar haddii ulutaankii laga kamishay oo takmilatu uluayn aynaan odhanayn oo labadii maydku dhalay uluaankoodii qaateen inantan lambarka labaa taagan way dhacaysaa laakiin wiilka lambarka saddexaad taagan ayaa casabaynaya oo qabanaya oo eedda u tahay haddii aan kaasi jooginna way iska tegaysaa oo xooluhu walaalo iyo dhul kale u gudbayaan iyo adeero iyo way tallaabayaan haddii kalena faraca ka gudbi maayaane inankaa hoose markuu meesha yimaado inantan ka sarraysay eeddadii ah wuxuu wax kula qaybsanayaa lidakari milu xad lunhayeyn waa waadix baan filaya intuu kuu ishaarayaa ee baydkan dambe u keenay waa intaa wa bintulibni ay wataziidu waxay la dheeraad tahay bintulibni bintulibnidu waxay la dheeraad tahay bibni libni ibnulibni bay la dheeraad tahay oo muxuu aha ibnulibnigaasi alad kaasiyoo nazala degay oo ka hooseeya laakiin bishardi waa maa lam takun haddaanay ahayn ahlan lifardi farad mid u ehela qad xasala kaasi oo soo xasilay farad u soo xasilay haddaanay haysanin wey amaa hadday ahlu farad tahay oo halkaynu labada ka nidhi ta sare inan qura tahay oo nisfigeeda qaadato ta derajada labaadna saaxibatu sudus noqoto oo suduskeeda qaadato takmilata uluayn inanka saddexaad markaa cidna casabayn maayo wixiisa isagaa iska qaadanay keligiiba casabaa whaaliu alkhtu ligayri ummi maca bintin aw akara yada lfahmi whaalisu ka saddexaad oo min aqsaami alcasaba aluktu walaal weeye inantii walaashii weeye oo liqayri ummi aan tii hooyo ahayn walaashii aan tii hooyo ahayn walaashii oo aan tii hooyo ahayn waa labadii asxaabu nisfiga ahaan jiray waa bintadii waxaa waa ukhtadii shaqiiqada ahayd iyo ukhtadii laabka ahayd ee markay mid yihiinna qaadan jiray nisfiga mid kastaaba markay tiroobaanna mid kastaaba ulutaanka qaadan jireen markay walaalahood la joogaanna casabatu bilkhayr ahaa waa kuwii weeye ayaa maantana qolada saddexaad waa labada hablood hee oo macabintin jooga inan maydku dhalay aw akara ama wax ka sii badan hablo dhowrahoo maydku dhalay yaa dalfahmi kii fahamka u saaxiibka ahaayow aw amase inan maydku dhalayba lama joogto ehee maca bintibnin maca bintilibni bintilibni bay la joogtaa bintilibni bay la joogtaa inantii inanka maydku dhalay bay la joogtaa wuxuu rabaa haddana inuu inoo sheego casabatu maca alkhayr yaa la yidhaahdaa kuwa isku casabooba waa ayo waa waa hablo isku casabooy hablihii asxaabu nisfiga ahaan jiray hablihii asxaabu nisfiga ahaan jiray labana farac bay ahaayeen labana walaalay ahaayeen labadii faraca ahaa mid ka mida hadday joogto walaalihiina mid ka mid ahi timaaddo meesha hablihii shaqiiqadii ama liabkii tay doontaba ha noqoto tii timaadaaba inantaa kale waxay ka tagta bay eeganaysaao way casaboobaysaa oo waxay yidhaahdaan ijcalu lakhawaati maca albanaati casaba waxaad ka yeeshaan hablaha akhawaadka ah casabada muxaaha hablaha maydku dhalay la jirkooda ama inanku maydku sii dhalay la jirkooda casabo ka dhiga akhawaadka casabaa laga dhiga weliba masaladaasina halisteeday leedahay weligaa markaad wadaada u dhaxlayso hareeraha eeg hareeraha eeg maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa soomaalidu qaaciday aaminsan tahay waxay aaminsan tahay in badani inay tidhaahdo xoolo dumar ma wada qaataan xoolo dumar ma wada qaataane cid dhaxal joojisay u baahan yihiin oo nin baa loo baahan yahi saasay aaminsan yihin qaacidadaasina waa sax laakiin waa aqlabi waa sida badan ee tanoo kale aanay garanay marka tanoo kale hadday kugu timaado yaan lagu dilina hareeraa eeg markaad wax dhexlaysa weligaa waa inaad dareenkaagu kacsan yahay oo aad si badan wax u eegaysaa sababkuna waxa weeye maydkii muxuu ka tegey tusaale ahaan inanuu dhalay inantaa uu dhalay waxaa laga yaabaa reer baa qaba qabiil reer hebel la yaado aanay reerkan isku reer ahayn baa qaba waaya waxaa kaloo joogta inan walaashii ah inantan walaashii ahina iyadu inannimoba dhaaftee waa islaamka bowday walaashiina reer kaley u dhaxdo waaba ayeyaba qaar ma ujeedaa arrintu markay halkaa marayso waxaa tuman waxaa tuman walaaladii oo bahdii kale ah oo isle xoolahaniba waa hadhiino idinka iska leh afkay taagayaanoo walaalkayaa dhintayoo ninku dee walaalbuu nu ahaayo wallaahi nin qaaliyabuu ahaa ninkii reerkaba laga dilayeyba waxaasay shubayaan mog sheekadii oo halkaa taagan baa wadaadkii soo fadhiisanaya sonaaya sheekh waa tubannahay oo kolle lix walaaladii ana waanu ku joognaa inantanoo isku aabbiyo hooyo yihiin walaasha iyo heblaaya waa joogtaa inan yar wax u badana inan yar buu ka tegey odaygu goblan buu ku dhintay allah u naxariista goblan buu ahaa inan yar buu ka tegey ma saas ahaa marna baad odhanaysaa wain kaanat waaxidatan falaha nisfu horta inanta yari xoolaha barh bay fadhidaa waa dhaxal wiille barhkeeda sii soonaya saxme yarta wuu ogolyahay moogta cid kastaaba ha qabtay yarta wuu ogolyahay markaasaad odhanaysaa barhka hadhay musoonaya haa barhka hadhay hadalkaad odhan doonto ka fiirsa markaa kor u hay barhka hadhay hee wuu ku eegayaa hee walaashiisaa shaqiiqadda ah baa leh oo casaba ku ah yaa markaasuu hortuu raggii lixdii meesha taagnaa markaasi indhaa wada maxaa tidhi ku celisha fahanay inantani inay barh leedahay maydku dhalay baryo hore aanu maqallay dhaxal wiile baa la yahdaa barh bay yeelataa baaqiga miyaan walaalaha iyagan raggani miyaan anagu rag haynoo dhaxal joojinay war ma dhaxal joojinaysaane gabadhana waxay leedahay biquwati akhiiha shaqiiqo bahibah ma dhaxashay orda waddadaa mara halis baad ku jirtaa markaa markaa weligaa dareenkaaga qab oo waa inaad wax sii habaysataay oo bal cid kula socotaay oo meesha ya waa inaad si badan u fiirsataa waayo inay saadaa ninkana halkuid kaga shidayaaba war imankan waxaad leedahay waxaanoo baraaga ah iyo xoola ah ninku nin tacabu ahaaye ma waxaadna leedahay raggiinnii la dhashay waxba kuma lihin ee labadaa dumar ee midna ay u dhaxday gobolladanba midaan ahaynoo meel fog u dhaxaaday midna meel waxaba iyaga u tiriyaad leedahay haa sharcigaas iyo adeer waa sidaa halis baad ku jirtaa markaa waayahay wahaalisu ka saddexaad ee min aqsaam alcasaba alkhtu walaal weeye walaashii oo likayri ummin aanti hooyo ahayn oo maca bintin joogta iyo fa agtara wixii ka badan bintii qura maaha banaad tiradii doonaanba ha noqdeen ama ulu ama uluaankoodii habluhu ha qaateen ama nisfi ha qaateen oo mid qura ha noqdo farqi male yadalfahmi aw amase banaatu sulbin lama joogtee maca bintilibni bintilibni bay la joogtaa oo bintilibni bay la joogtaayo maydkuba hablo uu dhalayba arrada ma joogaane wiilkiisu inan uu sii dhalay baa meesha joogta dabeedna inantaasi markay nisfigeeda qaadato ama ulusaan hadday dhowr yihiin markay qaataan baaqiga hadhay inantan casaba usi inantan casaba usi casaba iyada ka dhig ukhtada ama shaqiiqa ha noqoto ama liab ha noqoto tay doonaysaba ha noqoto cid kalena ha la wadaajin walaalaha hadlaya ordoo naga tagadhe markuu intaa kuu sheegay ayuu misna qaacido kale ku siiyey oo qaacidadan iyadu waa mid guud halkan ma qusayso gaaruma qusayso uma intaa kadib alcasabu uma intaa kadib alcasab casabadii jamiicu man adlaa bihi mid kasta oo ku soo dhowaada munxajibun waa xijaabmaya qaacido guud buu ku siiyey wuxuu kugu yidhi shakhsigan casabada ah cid kasta oo isaga ka sii farcan meesha ka saar ciddii farace ka hoosaysa ibni markuu joogo ibnulibniga meesha ka saar hadduu ibnulibni joogo ibnuibnulibniga meesha ka saar haddii akh joogo ibnulah oo dhan meesha ka saar haddii ibnulah joogo ibnulaha kale ka sii hooseeya ee ibnulah ah ka saar cid casaba ah cidda ku timaada meesha ma timaado ilaamaa kaa hore sare inuu meesha ka baxa mooyaane marka ka sare meesha ka baxo ayay sallaanka soo korayaan laakiin kii ka sarreeyo jooga ka hooseeyuu meesha iman waa qaacido guud wey waayahay baab lxajbi xajbiga baabkiisii haadaa maxalo xajbigu waa baabka waxayaan abwaabta baababka ugu fiican buu ka mid yahay ama ugu muhiimsan maxaa yeelay xukum kastaaba marka asbaabtiisa iyo shuruuddiisa iyo arkaantiisuba u dhammaystirmaan waxaa laga eegaa maanic ma jiraa mise ma jiro marka baabkani waa maanicii oo xajbigu qofkii oo dhaxal yeelan lahaa sidaa aynu ugu beegnay iminka ikhwadaa liabka aba inantaa aynu ugu beegnay ugu xijaabnay qofkan ka sokeeya xijaabaya baabulxajbi markay fuqahadu iska idlaaqaanna ama faradiyiintuna waxay uga jeedaan alxajbu bilashkhaas oo xajbigaa laba u kala baxa xajbun bilwasfi qofka in sifa xijaabto oo mawaanicdii aynu hore usoo marnay ah in la yidhahdo qofkani waa qofka aabbihii qofkan dhintay laakiin waa gaal ama waa addoon macnaa wasfi inuu ku qumo qofka ama waa qaatil isagaa wax dilay ibnigii wuu ahaa laakiin isagaa wax dilay oo dhaxalma leh alxajbu bilwasfi waa kaynu soo marnay laakiin marka la ilaaqo waxay ku dhacdaayoo looga jeedaa kaa hore loogama jeede alxajbu bishasi oo weliba xajbu lxirmaan ah dhaxalwaasiyaha ah qaaliban kaasaa looga jeedaa marka waxay yidhaahdaan xaraamun calaa man lam yacrif ilxajba an yufti fi lfaraa'id xaraam waxa ka ah qofaan baabulxajbi oqoon inuu dhaxalka baabkiisa ka fatwooda waa arrin xaaraam ka ah oo aanu bannaanayn bay ahday waayahay marka xajbigu waa qofkii qof xijaabaya taana qawaacid guud aan ka bixinno marka hore horta waxaynu ishaaraynaa xajbun bilashkhaas markuu yahay xajbulxirmaan oo riditaan yahay qofkii maydka biduuni waasida ugu yimaadaan waxba udhaxayn ma quseeyo haddaynu xajulxirmaanka ka hadalno xajgii hore wasfiga kaynu hore usoo marnay yamnacu markaa shaqsa cala alyaqiin la kii aynu hore usoo marnay ka noocaasiya dadkoo dhan waa suuragal inuu galo oo qof kastoo ka mida oo dadka wax dhaxla inuu qaatil noqdo ama kufri waxa weeyaan iyo ikhtilaafudiin yimaado ama riqi ku dhaco waa suure xajbiga nooca labaadoo nuqsaan ah xajbu nuqsaan oo qofku intuu qaadan lahaa qof jooga ka yareeyey ta noocaasiyana warasadoo dhan waa galaa amaa xajbulxirmaanka had iyo jeer baabka looga qastiyo marka la keenayo lix qolo ma galo aabbaha iyo hooyada labadaasi waa usuul labadaa ma galo aabba iyo hooyo waayo cid ka sokaysaa ma jirto waa biduuni waasida maydka si toosa buu ugu yimi cid xijaabto oo u dhexdhexaysanaysaa ma jirto ibniga maydku dhalay iyo bintida uu dhalay labadaana ma galo awlaadu sulbiga awlaadda uu dhalayna dee wax uga sokeeyaa ma jiraan labada zawjaydna ma galo labada isqabana ma galo marba koodii jooga lixdaa qof iyagoo jooga asaan wasfi ku qumin aanad lahayn gabadhani weligeedba hala qaba ee gaalad bay ahayd maxay wax dhaxashaa haddaan wasfi ku qumin lagaa dhegaysan maayo lixdaa mid ka midaan qadinaya oo cid baa xijaabtay cid kaa dhegaysanaysaa ma jirto wax jirana maa sidaa aawadeed ba ahlulcilmigu waxay yidhahdaan baabkan xajbiga dadku waxay ugu qaybsamayaan afar qolo iyana wax ma xijaabaan iyana lama xijaabo laa yuxjub walaa yuxjab qolo waxna ma xijaabaan lamana xijaabo waa iska masaakiin waa labada zawjayn baabka nasiibkuma leh labada isqabaa qofay xijaabaan ma jirto iyana qof xijaabi karaa ma jiro waa iska masaakiin wuxuudunbay qaadanaya waa iska tegaya qolada labaad maala yuxjabu walaa yaxjubu isagaa la xijaabaa isaguse cid ma xijaabo waa akha liumka ah walaalka liumka ah walaalka hooyo isagaa la xijaabaa isagu qofuu xijaabaa ma jirto qofna kama adkaa oo iska maskiin baabkan nasiibkuma leh isagunbaa la ridaya laakiin qofuu ridi karaa ma jirto oo meesha ka saaraya oo markuu ya war maxaa dhaxalkayga ii waaye la odhanayo mayaad walaalka liumka arkay kanaa dee kuu qoonsaday ma jiro afartii kale ee usuusha iyo furuucda ahaa oo afartaa maxaynu uga jeednaa aabbiyo hooyo ibnu sulbi iyo bintu sulbi afartaasina iyagaa wax xijaaba yaxjubuun iyagaa wax xijaaba walaa yuxjabuun laakiin iyaga lama xijaabo afartaasina iyagu cid way xijaabaan oo mid kastaaba cidu xijaabaabaa jirta laakiin qof iyaga xijaabi karaa oo ohan la odhan karo waa lagu ridaye ka bax meesha hebel baa ku ridaye ma jirto laakiin iyagu intaasoo qof bay ridayaan oo markuu yahda meelaan dhaxal lahayn la odhanaya asuutan hooyadii joogta sida ayeeyadii oo kale hooyaad joogtay xaggaad ka soo gelaysaa ama aabbihii hadduu awowgii soo istaaga loodhaya dee aabbihi baa jooga ka carar meesha oo kaa afartani iyagaa cid xijaaba laakiin iyaga lama xijaabo dadka wixii intaa ka soo hadhay saddexdaa qolaan kuu sheegay wixii ka soo hadhay iyana waa la xijaabaa iyana waxbay xijaabaan yaxjubuun wa yuxjabuun iyana waxbay xijaabaan iyana waa la xijaabaa markaad intaa ila fahanto waxaan kaloo kuu qaacidaynayaa usuusha usuulun baa xijaabta alusuul laa yaxjubuhum ilaa usuulun bijinsihim haddaad tidhaahidoo aada bijinsihim raaciso qaacidadu bilishbac bay noqonaysaa haddaad iska idlaaqdana qaacidadu mustanay noqonaysa yeelanaysaa oo calaa qowli bacdi ahlilcilmi agtooda mustanay ka yeelanaysa ama khilaaf baa gelaya wax ka mid a oo masalan usuusha usuulunbaa xijaabto haddaad tahid waa dhab laakiin bijinsihi markaad ku qaydo waa bilijmaac oo waxay noqonaysaa waxa weeye dhadiguna dhadigay xijaabaan labkuna labkay xijaabaan haddaanad bijinsihim ku darinna madhabkii shaaficiyadaad martay dariiqadoodiioo ayeeyada aabbe aabbuhu waa ridayaa maadaamuu ka sokeeyo xanaabilada iyo qoladaasaad khilaaftay oo markaa halkaa khilaaf baa qaacidada kaa gelaya haddaad xanaabilo madhabkoodii markaa ku soconaysana dhibaata kuguma jirto waxaad odhanaysaa hadduu ku yaa maxaad sidaa u tidhi aad u tidhi usuusha usuulun baa xijaabta miyaanay bijinsiim aad ugu qaydi weydey waxaad odhanaysaa waxba ku qaydi maayo waayo qaacidada halkaa aad ii sheegayso calaa sabiil istinaa wey waayo qaacidadu waa aqlabi waa sida badan laakiin taasoo kale waynu ka soo reebaynaa dhib ma lehe ukaadi wadaadkaaga xambaliga ah waxba ku yeeli mayso marka usuusha usuulun baa xijaabta furuucdana furuucun baa xijaabta ee shaksi faraca cid kale ridi mayso xawaashidana oo goodiyada nasabka kuwa ku sugan oo walaalaha iyo wixii ay dhaleen iyo adeerradiiy wixii ay dhaleen iyagana waxaa xijaaba iyaguna way isxijaabaan usuusha iyo furuucdana qaarkood baa xijaaba qaarkood ma wada xijaabaan marka alfuruuc laa yaxjubhum ila furuuc wlusuul laa yaxjubhum ila usuul wاlxawaashi qad yaxjubhum furuudun xale usuulun wa furuucun waqad yaxjub bacdu bacda waaye iyagana qaarkood waa suura usuushana qayb ka mida xijaabta furuucdana qayb ka mida xijaabta iyaguna waa isxijaabaan qaarkood bal haddaba aan gudagallo wkul jadin babin nuxajib wakulu jadatin biummin tuxjabu wakulu bni libni bilibni faxjibi wاlأh wاlأkhti bidayni wاlabi waaya wakulu jadin awow dhammaantii biabin munxajib ay munxajibun kii ku xijaabmaya weeye bilabi aabe biabin aabe wa kullu jaddin awow dhammaantii munxajibun kii la xijaabaya weeye biabin ay bisababi abin aw biwujuudi abin aabba joogistii baa lagu xijaabaya meel aabba joogo awow iman maayo wa kullu jaddatin ayeeyo dhammaanteedna biummin tuxjabu ay tuxjabu waxaa lagu xijaabayaa biummin hooyo wa kullu bnin wa kullu ibni libni wa kullu ibni ibnin ibnu ibni wa kullu ibni ibnin ibnu ibnina bilibni baa lagu xijaabay wa kullu ay masalan wa kullu ibni ibnin ibnu ibni dhammaantii faxjibi ku xijaab bilibni ibni ku xijaab faxjibi ku xijaab bilibni walahu walukhtu bidayni walabi walahu walaal iyo walukhtu walaal inantii walaasha ahayd bidayni ay faxjub ku xijaab bidayni labadan ku xijaab iyo walabi aabe ku xijaab labadu waa labadee waa ibniga iyo ibnulibniga walaal hadduu lab yahay iyo hadduu dhadig yahayba aabbe wuu xijaabayaa biijmaaci ahlilcilmi meel aabbe joogo walaal iman maayo waxaa kaloo xijaabaya maydku hadduu farac waari ah oo lab leeyahay biijmaci ahlilcilmi walaalu iman maaya subaxa aad wiil kuu dhasho ayaa walaalkaa dhaxal beelay laakiin inta meesha hablo qura joogaan walaalku waa ku eeganaya walaalku waa ku eeganaya walaal si wacan inoogu tacab xoolaha inoo tacab buu ku odhanaya laakiin marka la yahdo wiil buu dhalay walaalku hungurigiisu dib uga liqaya khalaas candhooftiisu dib uga liqaya maale hunguriga ma candhoofta candhooftiisu dib uga liqaya waay marka usuushii awowgii yaa xijaaba bes awowga waxaa xijaaba uun aabbe iyo awow ka sokeeya labadaasumaa xijaaba qof kale xijaabi maayo maalan ayeeye yaa xijaaba hooyo hadday xagga hooyo tahay hooyo qurunbaa xijaabta iyo ayeeye ka sokaysa hadday xagga aabbe ayeeyadu noqotona hooyo ayey ka sokaysa iyo aabe durkuba waa xijaabaya musiiba cinda shaaficiya marka la joogo waaya walaalaha waxaa xijaabaya aabe wuu xijaabaya waxaa kaloo xijaabaya farac lab hadduu jirana waa xijaabaya farac lab intuu doona hoosa u digo wawalad اlummi walaalka hooyo walaaloo dhani isku xukun maahae walaalka hooyo weladka hooyo fudila waxaa lala dheeraad dheeraad looga dhigay fudila waxaa lagu markaa ziyaadiyey oo isaga dheeraad looga dhigay bibintin bint inan maydku dhalay iyo wabijadin awow baa isaga dheeraad looga dhigay oo aan walaala aabbe ridaynin oo awowg waxbuu la qaybsadaa cinda almadhab ama cinda aljumhuur iyo wabijadin awowga mankii khalaa tigay iyo awowga ciddii tagtay oo cidda tagtay waa ayo dee waa aabbaha iyo iyo ibniga iyo ibnulibnigii uu inagu yidhi walaalahay ridayaa kuwa awowga jihadooda ka yimi awowgii iyo kuwaasi dirkuba waa ridaya iyo wabijadin awow awowga jadka oo mankhala kii tegey awowga ciddii tagtay wadadooda ku yimi ibni iyo ibnulibni iyo aabba dee waa isku awow qura moogtay hal awowun bay leeyihin marka awowga kuwaa tegey ee aynu soo marnay oo saddexdii aynu soo marnay iyo walaalaha iyo waxaba marka laysku wada daro likhayr umka wuxuba awowgoodu waa hal meelu marka awowga na ugu dar oo saddexdaa hore awowgoodiina ugu dar ila walaalaha saddexdaasaa ridayey iyaga waxaad ugu dartaa markaa kuwa liumka ah faraca dhadigna waa ridayaa iyaga faraca dhadigna ka adag iyo weliba awow marka lasoo ururiyo walaalka liumka ah waxaa ridaa asalab iyo farac waaria labadaa qodob baa lagu ururiyaa asalab asalka lab aabbe iyo awow faraca waaridka ahina wuxuu doonaba ha noqdo dhadig iyo labkuu doonayaba ha noqdo akha liumkaa wuu dhacaya haddii meesha uu yimaado asal lab iyo farac waarid ahi akha liumka ahi hadal dambe u yaallaa ma jirto inan yar hadduu ka tago meydku walaal hooyo iman maayo uu iska tegaya wa bintulibni bibnatayni tuxjabu ay wa tuxjabu waa la xijaabaa bintulibni bibnatayni laba hablood baa lagu xijaabaa ilaa maca ibni ibnin lahaa yucasibu ilaamaa ibnulibni soo casabeeya mooyaane inuu jiro mooyaane masale kaluu inoo tilmaamo inanta bintulibnida la yidhaahdo labada hablood ee ka sarreeya hadday dhaxalka ka dhammaystaan labada hablood ee ka sarreeya hadday ulutaankooda way ka kamisheen ay ka kamishaan waxaynu leenahay waxbay ka dhamaysteen macnaha ulutaankii hadday ka dhamays ka kamishaan oo ulutaan qaataan hablaha ka hooseeye dhadigay way dhacayaan mar haddii maydka ay meesha joogaan hablo uu dhalay oo uluaan qaatay kuwa hoose ee ka hooseeya way dhacayaan haddaanay helin walaal casabeeya ama dee eedadii iyo halkii aynu soo arkaynay hore haddaanay helin wa bintulibni inanta bintulibnida loo yaqaano tuxjabu waa la xijaabayaa bibnatayni baa lagu xijaabayaa laba hablood oo maydku dhalay ilaa maca ibni ibnin laha yucasibu ilaa maa inuu la jiro ibnulibni dee casabaynayaa mooyaane ibnulibnigaasi ama hala sinaada amaa ka hooseeye wa bishaqiiqatayni labadii hablood ee shaqiiqataynkahana waa la xijaabi ukhtun liab wa tuxjabu waa la xijaabayaa bishaqiiqatayni labadii hablood ee shaqiiqataynka ahaana waxaa lagu xijaabayaa oo ay meesha ka saarayaan iyaguna ukhtun liab ukhtadii liabka ahayd mufradatan xaal ay tahay inantaasi mid keligeed waxaa leeyahay mid ka keliyowday oo ka gaar noqotay hee can ilakhi lmucasibi walaalkii casabayn lahaa inantaa liabka ah walaasha liabka ahi hadday weydo walaalkeedoo casabeeya oo ay ka gaar noqoto ay dhadig tahay oo aanu la joogin marka ay hablaha shaqiiqataynka ahi ulusaankooda kamishaan kuwa liabka ahi way iska tegayaan kuwa liabka ah hablaha liabka ahi way iska tegayaan oo casabadaa loo gudbinayaa baaqiga laakiin hadday walaal casabayso haysato dee waxbay wada qaybsanayaan بل هd halka inoo joogto الlaه سuبحaنه وتaعالى علم